إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadii sano waxaa ka mid ah dowladda federaalka ah ayaa indhamudinaysa macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ah iyadoo u hanjabaysa islamarkaana baaritaano ku samaynaysa dugsiyada iyo duruusta ay ardayda u dhigaan rabshadaha dhiigdaadashadu ay gee socoto ayaa weli kusii xoogeysanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool koox ku garab ah madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa si cad u daafacaya guddoomiyaha maxkamadda ciidamada dowladda federaalka ah oo dhowaan dad badan oo awal mooga ay ogaadeen in dilayaasha qaar uu sii daayo kadibna dad kale oo aan arrinka ku shaqo lahayn uu toogto walaayadda islaamiga ee mudug ayaa waxay soo bandhigtay askari kasoo goostay dowladda federaalka ah kaa oo ku biiraya diiwaanka askar badan oo horay xarakada shabaabul mujaahidiin isugu soo dhiibtay ganacsada soomaaliyeed ayaa waxaa lagu dilay wadanka koonfur africa weeraro khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada kenya ayaa ka kala dhacay saldhigyo ku kala yaala lamu iyo gaarisa ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar waxay ku qaadeen ciidamada etoobiya ee farisinka ku leh magaalada baardheer ee gobolka gedo ciidamada dowladda federaalka ah ayaa magaalada balcad waxay ku dileen haweenay jirta in ka badan boqol sano iyadoona ehelkoodu ay sheegeen in aysan helin wax cadaalad ah weerar ayaa lagu qaaday qaar ka mid a ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ee jooga shabeellaha hoose munaasabad lagu heshiisiinayey islamarkaana ay diyo ku kala qaadanayeen laba beelood ayaa ka dhacday kunyo barro oo shabeellaha hoose ka tirsan intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dowladda federaalka ah ayaa indhamudeynaysa macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ah iyadoo u hanjabaysa islamarkaasina baaritaano ku samaynaysa dugsiyada iyo duruusta ay ardayda u dhigaan haashim cabdinaasir ayaa warkan inoo haya shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya wuxuu dagaal kula jiraa diinta islaamka iyo ku dhaqankeeda ciidamada dowladda federaalkuna arrinkaas ayay garab ku siinayaan shisheeyaha dugsiyada qur-aanka waa meelaha ay aadka u necab yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa gudaha u galay madariso ku taala degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose halkaas oo ardada lagu baro qur-aanka kariimka waxayna ka sameeyeen baaritaanno waxay warka u dhigeen inay baarayaan waxa ciyaalka la barayo waxaana dugsiyada laga raadinayaa kitaabo la xiriira towxiidka mid ka mid a saraakiisha dowladda federaalka ayaa dugsi qur-aan dhexdiisa kula hadlay saxaafadda waxaana la arkayay ardada oo aad uga argagaxsan falka ay ku kaceen ciidamada dowladda federaalka waxaan usoo kal lahanay inaan baarno madaarista qur-aanka haddii aan ogaanno waxyaalaha lagu dhigo maadaama madaarista qur-aanka ay yihiin asaaska dacaruurta soomaaliyeed hadafka ugu weyn cidda meesha aan ka lahaynan waxaa weeye madaariisayda qayb ka mid ah ayaa waxaa un lagu dhigaa afkaar amrayso tafjiir isqarxin iyo wax lamid ah marka runtii anagoo ku hadlayno gaar ahaan anagoo ku hadlayo magaca guutida afartoanka oktoobar ardayda ee deegaanka kana jinaale ayaan baarisan ku samaynay kitaabada markaas haddii mucalimiinta ay dhigaan sidoo kale iyo deegaanka daafihiisa kala duugan isagoo sii hadlaya ayuu sheegay hadal macnihiisu yahay in lala dagaalamo mabda'a alwalaa walbaraa nimankan hadda in badan waxaa berihii dambe ay adeegsadaan waxaa berihii dambe ay adeegsadaan madaariista qur-aanka masaajidaha iyo goob kasta waxa lagu barto hadda tababarkina waa laba qaybo midna waa jismi ahaan midna waxaa weeye fikir ahaan marka fikir ahaan iyo jismi ahaan waxaa ugu xun fikirka ardayda in fikirka dee fikir qaldan lagu shubo qur-aanka kariimka wuxuu allah ku sheegay inay gaaladu yihiin cadowga muslimiinta jannaalana waxaa ku yaalla xeryo ay degan yihiin shisheeyaha waxaana lagu caabudaa allaha kayrkii ciidamada dowladda federaalku arrinkaas dhib uma arkaan laakiin waxay dagaal kula jiraan dugsiyada qur-aanka rabshadaha dhigdaadashadu ay dhinac socoto ayaa weli kusii xoogeysanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool cabdisamed cabdulaahi ayaa warkan eegaya waxaa toddobaad ka badan ay banaanbaxyo weli ka socdaan magaalada laascaanood ee gobolka sool halkaas oo ay isku hayaan dadka degan magaalada iyo maamulka somalilan oo doonaya inuu qasbo dadka khasaaraha ka dhashay dibadbaxyada ayaa sii xoogaysanaya maaliba kan ka dambeeya maadaama ay banaanbaxyadu xoogaysanayaan oo ay ciidamada iyo dadka gacmaha iskula tagayaan ciidamada somalilan ayaan adeegsanaya rasaasta qoryaha fudud ka dhaca iyo kuwa laga rido qoryaha waaweyn ee tiknikada lagu xiro sida dhashiikaha maamulka somalilan oo ay xaaladda ku cuslaatay ayaa maanta soo saaray amar cusub oo ah in magaalada ay ka jaraan isgaarsiinta waxayna ka bilaabeen dhanka internetka daqiiqada ka hor inta aysan jarin internetka ayaa baraha bulshada lagu baahiyey sawirada ciidamo ka tirsan somalilan oo xoog ku galaya qaar ka mid ah xarumaha shirkadaha internetka siiya magaalada kuwaas oo amar ku siinaya inay jaraan internetka tallaabada cusub ee uu qaaday maamulka uu hogaamiyo biixi ayaa welwel hor leh ku abuuray bulshada soomaaliyeed maadaama ay ka dhigan tahay in la go'doomiye magaalada islamarkaana laga jaray bulshada inteeda kale waxaana meesha ku ekaanaya sawiradii iyo muuqaaladii laga baahin lahaa waxa ka socda magaalada oo ay ku jirto in lasoo bandhigo waxyeelada ka dhalata rasaasta ay adeegsanayaan ciidamada somalilan dibadbaxyada looga soo horjeedo falalka aan la mahdinno way somalilan ka wada laascaanood ayaa ka dhacaya magaalooyin kala duwan waxaana ka mid a magaalooyinkaasi magaalada galkacyo ee xarunta gobolka muduga caruur iyo naagaha dhalaayay culimaawdiinka odayaasha odayaasha madaxa loo duubanayo kuwa loo duubanayo madaxa ninkii kuwa masaajidada lagu laynayo gabdhaha la laynayo umulaha la dirayo gabdhaha la biraynayo midna ma qaadanayno saanood waxaan leeyahay isku tashada reer sool waxaan leeyahay cidna ha isku halaynina waa inay dhiigga huraan waa inay muujiyaan inay u diyaar u yihiin inay isxoreeyaan inay ka dhiidhiyaan waxa laba boqol iyo siyaaday marayaan oo waxay ku dhinteen aan la garanayn xasuuqa lagu wado dhallinyarada reer laascaanood iyo dhammaan shacabka reer sool aad baan uga xunnahay dhibaatadaas waa idinla qaybsanaynaa qorraxda adinkaa idiin taagannahay waxaannu maanta mudaharaadkaas aan isugu soo baxnay dhibaatada lagu wada walaalaheen war walaalihiin waa la laayay war dhiigka shacabka war hooyada umusha ah war dhallinyarada walaalihiin oo yareerka ardada wax baranaysan maalinkasto hortiina lagu dilo war dhiig idinkuma jira miyaa war naf idinma taalmiyaa war fadhigaa ka kaca dibadbaaxyada ka socda magaalada laascaanood ayaa sabab u noqday in magaalada ay gasho jawi kacsanaan ah waxaana la arkayay dadweyne badan oo qaxaya shacabka magaalada ayaana sheegay inaysan jooji doonin ilaa magaalada ay ka saaraan maamulka somalilanna way ku haystaan inuu mid mid u ugaarsaday dadkii waxgalka uu ahaa bulshada
koox ku garab ah madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa si cad u daafacaya guddoomiyaha maxkamadda ciidamada dowladda federaalka ah iyadoo xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda ciidamada uu dhex fadhiyo fadaxad aada u weyn islamarkaana warkiisa uu daliyo dibad gaaray ka gadaal markii uu sii deeyey askari toogtay askari kale dabadeedna uu falkaas u xukumay nin dhallinyaro ah oo magaalada muqdisho ay ka soo qabteen ayaa waxaa soo taraya odayaasha beel ahaan ku difaacaya cabdulqaadir abaabul oo ka mid ah odayaasha dowladda federaalka ah oo ay maalgeliso si ay u difaacaan ayaa warkaas fagaaro ka sheegay wuxuu sheegay haddii wax kale ay waayaan in xasan cali nuur shuuta ay ku difaacayaan qabiil ahaan
waxaan arkaynaa qaylo isqabsato amba siyaasiya amba nabadoona amba wax kastaa amba oo shuuta korka ka kortaan arkayno shuuta waa halka nimoo shabaab tiirka geeyow haayo qoftii shuuto aadda shabaabay u dalaaniyo haysaa waxa waaye tiirarka ku yaallo xero goordan iyay diidan tahay waxaan rabnaa inaan xisaabtanno shibaan u naal ninka markii lagu dhooba ayaan arkow haynaa ninka tullaaba maahan manii dowladnimo laga tago qaraabanimaan u difaacaynaa ogaada warkan ayaa waxa uu jawaab u yahay siyaasiyiin ayay lahaayeen askari horay loo dilay kuwaa oo sheegay in shuuta uu sii daayey askarigii askarigooda dilay islamarkaasina uu toogasho ku xukumay nin kale oo dhallinyaro ah oon arrimaha shaqo ku lahayn dad badan oo ku nool meelaha dowladda federaal ka taliso ayaa markay wax isku qabsadaan waxay soo aadaan deegaanada xarakada shabaabulmujaahidiin ay shareecada islaam ku xukunto walaayada mudug ayaa waxay soo bandhigtay askari ka soo goostay dowladda federaalka ah ka oo ku biiraya diiwaanka askar badan oo horey xarakada shabaabulmujaahidiin isugu soo dhiibtay maxamed ciise ayaa warkan inoo haya askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka laguna magacaabo cabdinaasir xasan diiriye ayaa isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu isku soo dhiibay askarigan soo goostay wilaayada islaamiga ee mudug isagoo lagu soo bandhigay degmada xarar dheere iyadoo wilaayadii si wanaagsan u soo dhoweysay ugu horeyn wuxuu sharaxayaa askarigan sababaha uu ugu soo tegay dowladda federaalka cabdinaasir xasan diiriye waxaan ka imaada muqdisho muqdishoan joogi jiray waxaan la socon jiray gaalada askari aha dablaa waxaan ku jiray muddadiga saddex sano iyo lax kuwa duliinta gaalada la soo jiray inaan ka tooba keenan rabay walaayadaas faan isu dhoweyn xaradheere magaalada xaradheere maasha allah si wanaagsan la isoo dhoweyn si aada u sarraysa la isoo dhoweyn sababta anaga soo tegey waxa waaye inaysan nimankaas waa fiishay adduunya aqrabeyn ku sugan yihiin ogaadhay inaan nafteyda aanan xaga allana isunuun waxaan arkay isu wanaagsanayn adduunyadana ay ku cadweyntaaba saasaa markaan go-aansadhay inaan aan kasoo tago wallaahi waxay igu hashishsan in hooyada aabahel
kadib wuxuu baaq u diray askartii ay saaxiibada ahaayeen isagoona sheegay inay isaga soo tagaan kana soo baxaan duliga ay ku jiraan waxaan leenahay inay yimaadiin wadankoodii iyo dalkoodii u yimaadiin walaayada ay soo go-aan gashaan intasoo tood keenaan gaalnimada kasoo baxaan ay walaalahood soo aadaan waa lasoo dhaweynaa meeshaan dadkii walaalahooda dadkoodii joogay deegaankoodii soo aadaan dulinimada kasoo baxaan iyo waxay ku jiraan fisilnimada saas anugu baaqi lahay walaalyahan waxaan leenahay waa idinsoo dhaweyaha firxadka ciidamada dowladda federaalk ayaa isa soo taraya kuwaasuu isku soo dhiiba shabaabulmujaahidiin ganacsada soomaaliyeed ayaa waxaa lagu dilay wadanka koonfur afrika mahad cubeyd ayaa warkan inoo haya barqanimadii maanta dalka koonfur afrika waxaa ka dhacay dil loo geystay nin ganacsade soomaali ah kaasoo ay ka dambeeyeen burcad koonfur afrikaan ah ganacsadaha la dilay ayaa u dhintay dhaawac ka soo gaaray weerarka lagu soo qaaday wuxuuna ahaa nin rootiga ka ganacsada wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in ninkan maalintii shalay lagu weeraray gudaha magaalo ka mid ah waddankaasi koonfur afrika isagoo riixaya gaariga uu rootiga ku korgadan jiray maantana lagu dilay deegaan dhaca duleedka isla magaaladii shalay lagu weeraray waxay magaciisa warbaahintu ku sheegtay ninkan soomaaliga ah ee waddanka koonfur afrika lagu dilay cuhmaan aadan sheekh buule ciidanka booliska koonfur afrika oo looga bartay inuusan waxba ka qaban dhacdooyinka noocan oo kale ah ayaa soo gaaray goobtay wax ka dhaceen wuxuuna ka sameeyey wax lagu sheegay baaritaano oo ah xaqiiqda marka loo dhaadhaco ruwaayad ama madadaalo hadafkeedu yahay oo keliya in dadka la tuso in lala socdo waxa goobta ka dhacaya islamarkaana sheedda laga daawanayo weerare khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada kenya ayaa ka kala dhacay saldhigyo ku yaala gaarise iyo laamo warka iyo warar kaleba waxaa inoo haya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobolada gadow iyo shabeellada hoose iyagoo saacadihi lasoo dhaafana howlgalla ka fuliyey dhulka gumaysiga ay ku haysato dowladda kenya haddii aynu ku horrayna dhanka gobolka gadow rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday xerada ciidamada xabashida ethoobiya ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada baardheere halkaas oo laga maqlayay dhawaaqa rasaasta faahfaahin dheer iyo weli kamaan aan helin khasaaraha gaaray ciidamada xabashida ethoobiya ee xalay lagu weeraray garoonka diyaaradaha magaalada baardheere dhanka shabeellada hoosena rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday xeryo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday xerada ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugan yihiin degmada jannaale isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xala dagaal toos ku qaadeen fariisan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ay kaga sugnaayeen xaafadda buulabacaad ee magaalada marka howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay ay ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose waxaa sidoo kale ka mid ahaa dagaallo lagu qaaday fariisamayaal ciidamada dowladda federaalka oo ay ku lahaayeen deegaanka calamada iyo sidoo kale ceelasha biyaha dhanka dhulka muslimiinta ee kenya gumaysatana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlgallo ayay ka fuliyeen saacadihii lasoo dhaafay kolonyo ka tirsan ciidamada kenya ayaa weerar jadgal ah oo isugu jira qarax iyo mid toosa lala eegtay waxaana ciidamada kenyaatiga soo gaaray khasaare dhimasho iyo mid dhaawac gaari nuuca kooyalka loo yaqaan ayaa ciidamada kenya looga gubay dagaalka halka askartii saarneedna ay u qaybsameen wax dhintay iyo dhaawac weerarka ayaa si gaara kaga dhacay waddada isku xirta magaalooyinka wiito iyo badhangu oo ka tirsan gobolka laamo sidoo kale gobolka gaarisa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dhulkaas ka howlgala waxay hameen hore dagaal culus ku qaadeen xere ciidamada kenya ay ku lahaayeen magaalada weelmareer ee gobolka gaarisa intii uu socday dagaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay qoryaha garbaha laga rido ku garaaceen xerada waxaana mid ka mida madaafiicda uu haleelay kaydkii hubka ee ciidamada kenya halkaa u yiilay taas oo sababtay inay gebi ahaanba gubato xeradii ciidamada kenyaatigu ku sugnaayeen sidoo kale isgaarsiinta dowladda kenya ee loo yaqaano safaricom oo ku dhex taalay xerada kenyaatigu ku sugnaayeen ayaa waxaa gubtay qalabkii shirkadda taas oo sababtay inay isgaarsiintii hawada ka baxdo howlgallada kala duwan ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fulinayaan dhulka kenya gumaysato ayaa soo badanaya waxaana arrinkaas aad u soo dhoweeyay dadka muslimiinta ah ee wax badan ku jiray gumaysiga kenya ciidamada dowladda federaalka ah ayaa magaalada balcad waxay ku dileen haweenay jirtay in ka badan boqol sano iyadoona ehelkoodu ay sheegeen in aysan helin wax cadaalad ah maxamed ciise ayaa warkan inoo haya degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka dhacday dhacdo naxdin leh ciidamada dowladda federaalk oo loogu bartay daadinta dhiigga shacabka mid midna u leyn jiray dadka ayaa ku darsaday inay dilaan dadka jilicsan ee waayeelada ah maamo jirtay boqol iyo shan sano ayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka si ka sah u dileen dilkan ayaana ka dhacay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ehelada haweeneydan da-da ahayd ee ay dileen ciidamada dowladda federaalk oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in qaab qabiil ciidamada dowladda federaalk usoo weerareen dad la baadilaan nahay dad la dilayaan nahay dad loo soo gashaday qaran shaatigiis dad gashan marka labaadna ee shaatigii qaranka qabiil oo isu bedelay ayaan dhibana ka nahay waxaana dilay dadaan gara hayno shaati dawladeed noo soo gashaday ninkii maamo boqol iyo shan sano jirto soo aaday dhiiggeeda inuu soo bannaystay inuu dila u soo tegey ee baabuur in loogu soo kiriya loogu keenay gurigeeda marka la keenay in laga dejiyo soo dila la yidha iyagoo laba raga ah sidoo kale waxay yidhaahdeen iyagoo ka warbixinaya dilka loo geystay hooyadooda in badanaa nala dhibay dad haweenahoo masaakiin ahaan ahayn dhabbaa nagula jiiday howdaa nala marsiiyey waxaana marsiiyana hadda noogu daran oo noogu dhib badan oo noogu xun xasan muudo diinlaabow oo xasan muudo gaclow ah waxaan ka cabaa duq ayeeyaday ah oo lagu dilay degmada balcad meel ka tirsan waxaa dilay ninka la yidhaahdo xasan muude ciidamada uu soo diray laba nimay ahaayeen hal qoryay wateen waana isu dhaafiyeen lamadooda hal labau ku dhuftay halna halow ku dhuftay nimankii gaari madoobay wateen gurigooday ku laabteen socodka ay socdeenna warshidda balcaday galeen haddii aan tagnana waxaana la yidhaahday annagaa soo qabahayno wax la soo qabahayna ma jiraan guddoomiyaha waa ogyahay dadka ku dhaqan meelaha ay maamusho dowladda federaalk ayaa la kulma dhibaatooyin badan oo ay jirin cid wax ka qabanaysa munaasabad lagu heshiisinayey islamarkaasina diyo ay ku kala qaadanayeen laba beelood ayaa ka dhacday deegaan kunyo barrow ee shabeellaha hoose mahad cubeyd ayaa warkan inoo haya munaasabadan oo ahayd mid ay diyo kula kala wareegayeen labada beelood ee dabare iyo jufada reer axmed oo ka tirsan beesha mariixaan islamarkaana ay ku heshiiyeen ayaa ka dhacday deegaanka kunyabarrow ee shabeellaha hoose heshiiska dhex maray labada beelood ayaa laga soo saaray bayaankan oo laga akhriyey goobta
annagoo ah beesha mareexaan gaar ahaan jifada reer axmed iyo walaalaheenna beesha dabare waxaan caddaynaynaa in aan ka heshiinay dhacdo nin lagu dilay gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada baraawe oo lagu magacaabi jiray maxamed axmed ismaaciil ninkaas oo ku baxay gacanta reer dabare taariikhdu markay ahayd koob iyo labaatankii safar kun afar boqol afartan iyo afar hijiriya arrintaasi guud waa uga heshiinay waxaana ku heshiinay si waafaqsan shareecada islaamka taas oo ah diyo boqol halaad oo geel ah waxaan u cafinay walaalaheenna reer dabare toban neef oo geel ah sagaashanka soo hartay waxaan ku qiimaysannay shan boqol oo dollarka maraykanka ah bayaanka oo sii socda ayaa waxaa arrimaha lagu xusay ee la isku afkartay ka mid ah waxayna noqotay markii lagu dhufto sagaashan shan boqol afartan iyo shan kun oo dollar waxa fadhiga reer dabare ay nagu wareejiyeen toban kun oo dollarka maraykanka ah waxaa soo hartay soddon iyo shan kun waxaana qabsadnay in lagu bixiyo muddo shan bilood oo ka bilaamaysa afarta jamaadu thaani kun afar boqol afartan iyo afar hijiriya ku eg afarta dulqacda kun afar boqol afartan iyo afar hijiriya heshiiskaas waxaa dhexdhexaadin ka ahaa wilaayada shabeellada hoose iyo nuqabada gobolka
intaas kadib waxaa la kala qaatay qayb ka mid ah diyada dhex taalla labada beelood ee ay ka heshiiyeen waana labaatan halaad oo u dhiganta qiimo ahaan toban kun oo dollar xaflad lagu kala wareejinayo diyo diyadaasoo ah wiilkii reer mariixaan oo gacanta reer dabarre ku baxay loona xukumay boqol neef oo geelah walaalaha waxay noo dhaafeen toban neef oo geela waxaana soo hortay sagaashan neef sagaashankii waxaa lagu dhuftay min shan boqol oo dollar waxay noqotay afartan iyo shan kun waxaan horumarin u bixinaynaa lacag dhan toban kun oo doolar waxaana nagu harsan shan iyo soddon kun waan ku bixi doonno shan bilood kadib insha allahu waxaan hadda codsanaynaa inuu igala wareego naqiibka guud ee reer axmed iga qabo iga guddoon
waa kaa guddoomay waaska waa ka guddoomay dardaarankanaga ahaa iyo heshiiskanagii ahaa geela wixii ay noo soo horumariyeen toban kun una dhiganto labaatan halaad inta kalena waan ka sugahayaa insha allahu si degan oo asluubaysanoon yaan oga sugahayaa qaar ka mid ah martidii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa waxaa ka mid ahaa hogaanka dhaqanka gobolka shabeellaha hoose waxaana ka mid ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka shabeellaha hoose ugaas ibraahim maxamed nuur ahna ugaaska beesha ciroole haddaba waxaan leeyahay beelaha muslimiinta ah dagaal baana haystaa dagaal kale in la galo waa mamnuuc qabaa'ilada deegaanadoodii la haystaa ee muslimiinta ah ha ku fekeraano sidii qabaa'ilka haysta gobolladoodii say u fajin lahaayeen ugaas kastoo haddeer een yimid gobolkiisa waxaa haysta etoobiya gaalo way kala tahay etoobiya haysta gobollada gedo etoobiya haysata diisoorn etoobiya haysata laba nimoo ugaasidoodii laga haysta een saldanadii saxda ahayd inay dee isku dagaalaan geel dhexdiis ay isku baabi'iyaan waa nasiib darro iyo caqli xumo iyo waxaa weeye faham darro wey waxaan leenahay ilaahay waa in laga baqaa diintiisa la qaataa loo xukun tagaa sidoo kale waaliga wilaayaddii islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa isaguna ka mid ahaa martidii ka hadashay munaasabadda wuxuuna la dardaarmay labada beelood ee diyada kala qaadanayay
xaqiiqatan ikhwaani ilahay idin barakeeyo kolley waxaana laga rabaa awalan wa aakhiran sidaa u heshiiseen oo maanta awooda dhan tihiin heshiiskaani inuu miiska ahaanine uu dhab uu noqdo oo saaxada iyo dhulka la degan yahay uu gaaraa la rabaa heshiiskan iyo deyadan laga wada hadlaya laba hadafaa laga lahaa ogaada labada hadafoo laga lahaa waxay ahayd wiilkaas dhintay ee sababsaday dad kale oo beesha dabarra ka dhashay shayaadiin uu ku soo diray in xaqiisa la helo hadafka labaad waxay ahayd in dadka muslimiinta ee kala eerdhoobay xoogaha dhacdo yar ka dhexdhacday in la heshiisiyo oo quluubtooda waxooyaan la dhaqo oo kitaabka ilahi subxana wataala ay ku walaaloobaan horena walaalay u ahaayeen inta yaroo midnimadooga soo galay in meesha laga saaro odayaasha dhaqanka ee munaasabadda kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa suldaanka beesha tuni suldaan moxamed cabdulqaadir iyo suldaanka beesha daarood suldaan cabdideeqa hase ahaatee aysan inoo suuro gelaynin in aan halkan codkooda ku soo gudbinno wakhtiga oo nahayo awgii beelaha soomaaliyeed ee ku nool dhulka lagu maamulo shareecada islaamka ee ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa markii uu dhib ka dhex dhaco waxay u xukun tagaan shareecada islaamka iyadoo beel weliba halkaas ay ka hesho xaqa ay leedahay warkaba dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ha alfurqaan duurnimadan waa inageenta